cali cabdiqaadir cali sandheer oo ah guddoomiyihii hore ee magaalada beledweyne ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dowladda federaalka ay ku jabeen dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe waxa uu sidoo kale sheegay in guuldarooyinka ciidankooda ay ku wajahayaan duleedka degmada moqokori ay sabab u tahay firxadkii ay askarta dowladda federaalka ka sameeyeen dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe odowaa yuusuf raage ayuu sheegay in firxadkii uu maalinkaasi sameeyey kadib aan lagu arkin isagoo jooga furimaha dagaalka sababta uu u maqan yahay uu u badinayo in ay tahay niyad jabkii uu ka qaaday dagaaladii hore ee lagu naafiyey ciidamada dowladda federaalka dagaalka ugu dambeeya aadan yabaal ka dhacay markii ciidamadu ka baxeen taliyihii wuu ku sugnaay ciidankii lixda kun ahaa ee ku sugnaay aadan yabaal markii ay ka baxeen dabcan sargaal kuu sare ciidanka taliyahooda waa la soceeyey maalinka wixii ka dambeeyeen lama arag maalinkaas ugu dambeysa saraakiisha asoo furun jooga lama arag asoo had dagaalka hadda socda maalmahan tegaya furunta lama arag oo ku magan niyajab wuu dhici karaa ciidanka qalabka siday wuxuu ku duuqaxay sargaalkii ciidamada asoo u horeeya oo macnaha maaratahay niyajabsan ay waxay duu mareen degmooyin gobolka hiiraan oo ayay duu mareen ilaa guricada sii socdeen qaar maquri diyaarar ka raaceen qaar macnaha mantiga xeebta soomare xamar kusoo xaroodeen muddooyinkii dambe waxaa aada u soo badanayay siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka oo walaac ka muujinaya dagaaladii maalmahan ka socday gobolka hiiraan oo dhabarka loogu jabiyey ciidamada dowladda federaalka iyagoona sheegay inay halkaasi guuldaro kala kulmeen askarta dowladda federaalka si kastaba ha haatee siyaasiyiinta qaar oo u dhundaloola arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in goordhow ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegi doonto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kadib markii ay xarakada shabaabulmujaahidiin ay sii kordhisay weerarada iyo howlgallada ay ku naafeynayso dowladda federaalka iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka